subax wanaagsan ramadaan kariim halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington muslimiinta ku dhaqan caalamka ayaa ku guda jira asbuucii labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan dhaqamada iyo caadooyinka dalalka islaamka oo yara kala duwan daraadood ayay dadku ku kala duwan yihiin xilliyada afurka cuntada la cuno iyo meelaha lagu afuro waryaheena dalka masar magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan isu barbardhigaya dalalka masar iyo soomaaliya ee xilliga soonka ama bishan rabadaan dadka masaarida ayaa ka mid ah muslimiinta si weyn u maamuusa bisha barakaysan ee ramadaan taasoo waxyaabo badan ay kaga duwan yihiin dadka soomaalida bilashada bisha ramadaan kadib guud ahaan dadka masaarida ee muslimka ah ayaa buuxdhaafiya meelaha lagu iibiyo waxa ay ugu yeeraan faynuusta ramadaanka si ay u surtaan guryaha faynuusta ramadaanka waxaa barbar socda iyadoo dadka masaarida guryahooda ama goobaha ganacsiga ay ku dhejiyaan nalalka dabaaldegyada loo isticmaalo si ay u muujiyaan in lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaanka sidoo kale dadka masaarida ayaa bisha ramadaan goobo badan ka fura meelaha sida bilaashka ah looga afuro taasoo ay ugu yeeraan maa'idaduraxmaan haddaba cabduqaadir faarax xersi oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed oo in badan deganaa waddankani ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya soomaalida iyo masaarida marka ay timaado maamuuska bisha ramadaan
waddankan masar aada waxaa looga maamuusaa ama loo soo dhoweeyaa bisha ramadaan waxaadna ka dareemaysaa magaalada aad baa loo qorxiyaa waxaa lasoo gadaa waxa la yidhahda faynuus ramadaan ay u yaqaaneen masaaridu oo lagu qorxiyo guryaha meelaha ganacsiga marka aada iyo aad baad u dareemaysaa inuu ramadaan kusoo galay aad baana loo qurxiyaa magaalada waana dhaqan ay ka dhexleen faadumiyiintii oo muddo xukumayay waddankan masar iyagoo markaa ku kala sooci jiray muslimka iyo iyo masiixiga waxaa kaloo jira afurka oo kale maalinta koowaad masaaridu waxay dhaqan u leeyihiin in guriga laga wada afuro lagana suxuurto lagana wada suxuurto maalinta koowaad wixii intaa ka dambeeya markaas magaalada in walba meeshu rabo waayo wax ka cuni karaa waxaa kaloo jira afuur la yidhaahdo maa-idturaxmaan oo ah afuur free ah oo islamarkaana ay ku wada afuraan kumanaan qof oo muslim ah maalinta afuurka maa-idta raxmaan baa la yidhahdaa waa cunno oo bilaashah dad ayaana ku deeqa marka waxaasoo dhan aan soo sheegay waa waxay kaga duwan yihiin dadka soomaalida ama dhaqankeena soomaalida mar kasta iska soo horbaxaan laba qof oo masaari ah waxay caado u leeyihiin inay isugu hambaliyaan inay yidhaahdaan kullu sana wa anta tayib ay is yidhaahdaan si ay usoo dhaweeyaan bisha ramadaan taasoo ah soomaalida aysan dhaqan u lahayn dhinaca kale muslimiinta ku nool dalka masar ayaa afurka iyo suxuurta u isticmaala cunno ka duwan kuwa soomaalida sida joogtada ay u adeegsadaan bisha ramadaan maxamed cabbaas sheekh maxamuud oo ka mid ah ardayda soomaalida ee degan magaaladan qaahira ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya soomaalida iyo masaarida marka loo yimaado afurka iyo suxuurta farqi weynaa udhexeeya farqi weyn oo ah masaarida afurka haddaan dhaawno iyo suxuurta dhanka afurka haddaan ku hormarno masaarida waxay ku afuraan bariis iyo dooro intooda badan wax ma jirto casho oo waxay sameeyaan wakti badan ay ku qaataan markaas ay afuraayaan waxay sameeyaan saacado badan intaanan la gaarin afurka inay sii fadhiyaan oo meesha sii fadhiyaan ay sugaan maaragtay addiinka intoo ka dhacayo salaada maqribka ma aadaan inta badan oo waxay sameeyaan markay afuraan kadib ay aadaan si fiicanna wax u cunaan halka soomaalida ay cunto fudud ku afuraan sambuus oo kale ay cunaan maaragtay inta badan oo kale ay cuntooyin kaleo fudud sida burka macsharada ay cunaan kadib maqrib haddana usoo laabtaan casho masaarida ma lahan casho wuxooda waa isku bixis intooda badan dhanka suxuurta masaarida waxay waxay sameeyaan suxuur banaankai u baxaan familiyada ilmaha banaanka lasoo wada aadaa waxaa xagga lagu soo wada suxuurtaa intooda badan meel fuul waxaa la cunaa cuntooyin oo wadanka uu leeyahay oo dabiici ah oo wadani ah sida fuulka ceyshka ayagana wada cunaan halka soomaalida intooda badan ay ku suxuurtaan baasto iyo iyo beriis dadka masaarida oo tiradooda kor u dhaafayso sagaashan milyuun oo qof ayaa lagu sheegaa in ka badan sagaashan boqolkiiba inay muslimiin yihiin taasoo dhigaysa waddanka ugu badan dunida carabta oo laga soomo sanad kasta maamuuska weyn ee muslimiinta masar ay u sameeyaan bisha barakaysan ee ramadaanka ayaa la dhihi karaa waa mid ku khotoma taariikh soo jireen ah oo lagu muujinayo in dadka masaarida inta badan ay qaateen diinta islaamka xuseen saxnuuni v o a qaahira